wasaaradda haweenka dowladda hirshabeelle ee weba magaalada jowharka qabatay kulan gudowaha ay ku horseedo ka tacadiyada linjeysida ohan raabtiya owlaada kulankii weba isdareera doona muddo tuma illi maalmood ee sidii sheegtay wasaaradda haweenka wayna ku qayb galay mas-uuliyiin ku tirsan maamulka hirshabeelle ee qeybo shaldub ee bulshada iyo odayaalka jowhar agaasimaha guud ee wasaaradda hanraabta dowlad goboleedka hirshabeelle ee unkohoreynta ku dawaaday kulanku waynaya faahfaahiday walyaabo lagu hadalay kulanka intaa kadib wasaaradda haweenka ee xuquuqul-insaanka hirshabeelle maanta waxay halkaan idinku casuumtay inaan kasoo qaybgalka xafladda furitaanka brograamka ololaha days activity oo soco doona biri brograamkan wuxuu ku egyahay december insha allah maanta wasiirka ayaa barnaamijka noo furi doono oo sanad walba sida wasaaradda ay sameyso furitaankan waxaa ugu horeeya maalinta caalamiga ah ee adduunka oo tacadiyada ka dhanka haweenka ciribtirka haweenka iyo caruurta international elimination day for gender based violence against women ka wasaaradda ahaan wasaaradda waxaa ugu degsan rool oo barnaamijkaas ciribtirka ay ka qayb qaadanayso maadaama bulshadii hirshabeelle ah hoggaan u nahay oo bulshadiina ay ku jirto haween iyo caruur waxaa mas-uulka nahay annaga caruurta iyo haweenka mas-uulka nahay ka wasaarad ahaan waxaan marka diyaar u nahay sidii loo yareyn lahay loogana hortagi lahay tacadiyada ka dhanka haweenka wasiirka wasaaradda haweenka dowlad goboleedka hirshabeelle marwe fawsiye abuukar yabeybaye unka dambeyntii kulanka ku dawaaday sheegtay ini markaaseyti kulankan uuse dareeri doono muddotum ili maalmood ee waana diiradda laga saaro doono ka horseedow ka tacadiyada linjeysa hanraabtiya owlaada waxaan halkan ku taaganahay anigoo ku faraxsan inaan idinla wadaago hadal jeedinta ku aadan furitaanka oo lixi tobanka maamulka ee dagaalka ka hortaga rabshada jinsiga oo ah mid muhiim ee bulshada oo dhan gaar ahaan haweenka iyo caruurta mawduuca ololaha ee sanadka sanadka waxaan xoojin saaraynaa mawduuca iskaashiga bulshada si loo ciribtira rabshada haweenka iyo caruurta tani waxay muhiim gaar ahaan ay u tahay hirshabeelle oo gaar ahaan caruurta iyo haweenka rabshada jinsiga waa aqabad weyn oo ka hor istaaga haweenka iyo caruurta inay gaaraan go-aamada weyn oo buuxa waxay dhaawacaysaa caafimaadka nafsada waxbarashada iyo horumarka guud ee qoyska iyo bulshada tacdiida sida guurka qasabka ah gudnida fircoonka ah iyo kufsiga waxay ka mid yihiin dhibaatooyinka aan ka wada shaqayni doono sida aanu cirtiri lahayn